mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa ka qayb galay xiritaanka shir lagu xalinayo colaado ka jira deegaano ka tirsan gobolka mudug shirkan oo socday muddo laba maalin ah ayaa lagu xalinaya dagaalo beelo walaalo ah ku dhex maray deegaanada dhaghaye laasgacmee deeqlo iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka mudug odayaasha labada dhinac ee shirkan ka qayb galay ayaa sheegay in ay taageersan yihiin dadaalada nabadda deegaanka dheghaye in lagu heshiiyey oo aan fadhinnay lix maalmood arrimaha aan u fadhinnay dhaqankeenna ah haddaan nahay sacad iyo qubays nalakulana wax kasta qolo kastaabana nagula jirtay oo maamul kastaa nagula jiray waana ku heshiinay muslimiinta saasaan ogaansiinaynaa inaan ku heshiinay hadda ka fiirsada aska akhriya ogaada waxyaalahaas lagu heshiiyey idinkuna annagana ha nagu dhibinina idinkuna ha isku dhibinina ha ku soo laabannina ha ku talax teginina sidii muslimka u wada daaqa dhanka kalena qaar ka mid a xildhibaanada ka socday dowlad goboleedka galmudug ee shirkan inta uu socday ka qayb galay ayaa bogaadiyey shirka nabadeynta iyagoo ugu baaqay beelaha walaalaha ah ee halkan ku heshiiyey in mar kale aysan colaada dib u soo noqonin ilaahay inaad ka baqdaan waxa aad saxiixdeen iyo ballanka aad gasheen iyo muddada ku qoran iyo dadkaas xaqooda in la raadiyo waxaan aad ugu mahad celinaya labadii qabiilo oo xoogaagu dhex yiilay oo wixii aan kala hadalnay naga wada aqbalana aad baan ugu mahad celinaya waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin waxaa xal buuxa laga gaaray dhammaan shaqaaqooyinkii ka dhacay deegaanada ay beeluhu wada degaan waxaa lagu heshiiyey in beel kasta bixiso wixii ay hanti burburisay ama gubtay marka la isla qiimeeyo lana xaqiijiyo ayadoo la marayo sharciga iyo cadaaladda
shirka nabadeed ayaa muddo laba maalin ah ka socday deegaanka dhaghaye ee ka tirsana gobolka mudug waxaana shirkan uu dhexeeya beelo walaalo ah oo wada dega degmooyinka wasil bacaadweyn iyo bijeela